أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda soddon iyo koowaad ee suurat اlأcraaf ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi yaa bani aadama yaa bani aadama aadam ilmihiisow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata cinda kulli masjidin masjid dhammaantiisa agtiisa ku qaata wa kuluu cuna washrabuu caba walaa tusrifuuha xadgudbinina inahu shaniye laa inahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba qul dheh man yaa xarama xarimay ziinata allaahi ilaahay quruxdiisa allatii ziinada oo akhraja uu usoo bixiyey alle licibaadihi addoommadiisa uu usoo bixiyey iyo waatayibaati waxyaabaha macmacaan ama wan wanaagsan ee xalaasha ah min arrisqi risqiga xaal ay yihiin qul waxaad tiraahdaa hiya iyadu ziinadu liladiina kuwii ayaa iskale oo ay u sugnaatay aamanuu rumeeyeen filxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd khaalisatan xaal ay tahay iyadoy gaar u tahay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ay mu'miniintii gaar u tahay kadaalika kaagaas oo kale sidaan u caddaynay aayadaha ayaa nufasilu aan u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayadaha liqowmin baan u kala dhigdhigaynaa yaclamuuna garanayaan oo xog aayaddan marka agharulmufasiriin ama dhammaantoodba ziinada aayaddan lagu sheegay waxay dhaheen waa satrul cawra cawrada oo la asturo dhar markaa lagu asturto quruxda iyo ziinadu sidaas waaye carabtu waxay ahaayeen awal inay dawaafi jireen ayagoo qaawan ayay dawaafi jireen wuxuuna shaydaanku ugu sheekeeyey markaas dhar ay ku dambaabeen inaynan kacbada la imaanin oo aynan dawaaf ku samaynin dadka labay ahaayeen quraysh iyo keyrkood quraysh ayaga dharkooday iskaga dawaafi jireen ayagoo isdhahayo dadkii xaramkaa tihiin dadka kalena qaawanaan bay dawaafi jireen ilaa qofkii ay quraysh amaahiso ama ay caariyeysiiso dhar qofkii marka nin qurashi ah ou dhar siiyo qofka qof qurashiya ou dhar siiyo maahane marka kii markaa dhar aan la siininoo qof quraysha ounan dhar siinin macnaheedu waxay ahayd qaawanaan inuu ku dawaafi jiray waxaa dhici jirtay marka naagtu iyadoo qaawan inay dawaafto oo ay dhahdo alyowma yabduu bacduhu aw kulluhu wamaa badaa minhu falaa uxilluhu jirkeedii iyay sheegaysaa maanta waxaa muuqanayo jirkayga wax kamida ama kulligiis ayaa muuqanayo wixii muuqdana ma xalaaleynayo sidaas ayay dhihi jireen walidaalika rasuulka sal alla ly slam sanadkii sagaalaad abubakar marku soo diray oo uu dadka xajisiinayey wuxuu kasoo dabadiray cali iyo saxaabo kale waxayna markaa dhahayeen alaa laa yaxuju bacda hada alcaami mushrikun sanadan kadib mushrik ma xajinayo walaa yatuufu bilbeyti curyaanun kacbadana ma dawaafayo qof qaawan wuxuu sanadan ka dambeeya mushrik dambe soo xajin maayo ogaada ogeysiis sanadan ka bacdina qof isagoo qaawan dawaafaya kacbada ma leh sanadkaas sagaalaad marka kii ka dambeeyey oo tobnaad waa kii nebigu xajiyey sala allahu calayhi wasalam xajatulwadaaciina ay ahayd arrintuna ay toostay ziinada marka waa satrul cawra cinda awa marka la dawaafayo salaadana waa lagu sii jideeyey marka la tukanayo shuruudda salaada waxaa ka mid a satru lcawra ninkana cawradiisu waa maa beyna asurati waalrukba intaas inuu asturaa waa waajib salaada marka uu dukanayo mana ansaxaysa la-aanteed wixii ka dambeeya ee ziine ana waa loo sunneeyey mararka qaar culimada qaarna waajib bayba ka dhigaan oo xadiidkii bukhaari ku jiray waatou ahaa qofka inuunan tukanin walaysa calaa caatiqihi shay iyadoo garabkiisu wax dhar ah aynan saarnayn hadduu laba heli karo inuu laba maro ku tukado hadduu maro weyn uu ku dukanayana fal yani in kaana waa dayiqan falyatazir bihi hadduu ciriiri yahay cawrada ha ku qarsado markaas daruura timid wa ilaa haddii kale ounan ahayn ciriiri falyukhaalif beyna طarafeyhi go-a labadiisa dhinac garbaha ha ka rito oo qofku masaajidka marka markuu soo aadaya isaga oo qaar qaawan oo garabkiisu iska muuqdo garbihiisu muuqdaan iyo sax ma ahan sidaas nacam ayb haweenkuna jirkooda o dhan waa cawro marka laga reebo wejiga iyo calaacalaha suuratu nuur ayaana ugu tegi doonaa ilaa maa dahara minhaa iyo tafsiirkeeda marka aan joogno ayb marka meeshaas dharka waxaa kaloo la xiriirto asalku marka dharka haddii uunan marka dhar yacni la xarimay oo ceyntiisa loo xarimay ounan ahayn sida ragga oo xariirta laga xarimay ama aanan wasfi iyo tilmaan uu leeyahay darteed oo kale aan loo xarimin oo sida inuu aada ciriiri u yahay oo jirkii cawradii uu sawiraayo amase inuu marka yahay dhar dharka gaalada ay keligood qaataan oo aan cid kale la qaadanin oo shicaarkooda ka tarjumayo haddii macaanidaas ou wato ama ounan ou yahay libaasu shuhra dhar marka yacni qofka markuu wataba la fiirfiirinayo oo uu rabo in dadka indhahooda uu kusoo jiito dhinaca qaalisanaanta ah iyo dhinaca liidnaanta dadka dharka go-go-an xiranayo oo fashionka ka dhiganayo dharka jeexjeexan ee waxay rabaan in lasoo fiirfiiriyo nacam indhahooda marka yacnii indhaha qabanayo libaasu shuhra iyadana nebigu waa reebay oo qofka dhar shuhro la bisto marka ilaahay qiyaamaha inuu ciqaabayo uu tilmaamay nebiga sala allahu calayhi wasalam dharka gaaladana lama ogolo waman tashabaha biqowmin fa huwa minhum dharka dadka ku dhegan oo ayagu cowradooda marka xajmiga cowradooda sawirayana lama ogola ile macnihii libaaska iyo fidnadiisa iyo inay yaraato iyo waxyaabahaasuu diidaa dharka marka shafaafka ahee jirku uu ka dhex muuqdo khafiifka ah oo aan cawradiiba la arkayo midabkii cawradii midabkeedii iyo jirkii midabkiisii laga arkayana iyadana lama ogola gaar ahaan naagaha weliba waa kii nebigu yidhi laba sinfi oo ahlu naara weli ma aanan arkin wa nisaaun kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumiilaatun ru-uusuhuna ka asnimati lbukti lmaa-ila waa kii nabiga sal ll slam uu yidhi waa waa asturan yihiin waana qaawan yihiin waa maro khafiifa inay wadato aduu waxyaabahaas baa marka ziinada kalena laga ilaalinaa wixii aan inahaas ahayn oo aan sharcigu nahyi ounan ku keenin in la labistaa waa bannaan tahay ayb dawaafkuna marka satrulcawradu waa u shardi salaadana waa u shardi yaa bani aadama bani aadamow khuduu qaata ziinatakum quruxdiina qaata quruxda marka maxaa laga wadaa cawradiina asturta waay koow taasay ku dhaceen wixii kale marka waa ta waa dhammaystir cinda kulli masjidin meel kastoo lagu sujuudo agteeda yacnii markaad tukanaysaan ood salaaddii aada tukanaysaan ziinadiina iyo quruxdiinnii qaata waxaa kaloo meelaha la ysku qurxiyaa ka mid ah meelaha la isugu yimaado salaada jumcada ciidaha oo kale iyo majaamicda ay dadka muslimiinta ku kulmaayaan iyadana in laysku qurxiyo cumar radia allahu canhu waa kii nebiga ku wuxuu arkay cumar xulla laba maroo isku jooga oo la gadaayu arkay markaasuu nebiga wuxuu ku yidhi rasuul allow maad gadatid labadan maro ood ku labisatid wufuudda iyo jumcada iyo maad u qaadatid rasuulka marka laysma qurxiya ma dhihine xariir iyo wax inay tahay uu ku cileeyey bis ayb wakuluu cuna washrabuu caba markii malaa malbaska waxyaabaha la labisto markii laga hadlay waxaa la daba dhigay waxyaabaha la cuno iyo la cabo wakuluu cuna washrabuu caba walaa tusrifuu ha xadgudbinina oo marka ay xajka joogaan carabtu waxay ahaan jireen quud yar bay cuni jireen walaa yaakuluuna dasaman wax dufan lena ma cuni jirin xajka ayaan ku weyneyneynaa ayay leeyihiin marka muslimiintii baa waxay dhaheen naxnu axaqu an nafcala dalika yaa rasuul allah annagaaba ku habboon inaan sidaas yeelno aayaddan baa soo degtay wakuluu cuna yacni allaxma waddasama hilibka iyo waxyaabaha yacni dufanka iyo cuna oo waa cuni kartaan waay haddaydan macno kale oo caafimaad iyo iskaga dhaafaynin oo qofka hadduu ku jiranayo waa iska dhaafaa washrabu labana caanahana caba walaa tusrifuuha xadgudbinina oo xadgudubku laba macno ayaa ayuu ayuu ayuu ixtimaalaa macnaha koowaad waxay tahay ha xadgudbinina oo bitaxriimi maa axala allaahu lakum min allaxmi waddasam inaad iska xarimtaan wax ilaahay idiin xalaaleeyey waa xadgudub iska ilaaliya macnaha labaadna wuxuu yahay cuntada iyo cabidda ha ku xadgudbinina oo aad waxa u cuninina aad waxa u cabinina oo markaa aada xadkii dhaaftaan waayo caafimaadkii iyo qofkii nidaamkiisii ayuu ka hor imaanaaba taasna innahu alle laa yuxibu ma jecla almusrifiina kuwa xadgudba ma jecla oo waxyaabahaa sameeyo ibnu cabaas waxaa laga wariyey inuu yihi kul maa shi'ta waxaad doonta cun walbas maa shi'ta waxaad doonta labiso maa akhdaadka khaslataani in allaale inta laba arrimood ay ku gefsan tahay oodan ku jirin adiga sarafun wamakyalatun sarafun xadgudub iyo wamakhyala iyo kibir haddii marka kibir iyo xadgudub labadaas aada ka maran tahay cun cab waxaad doonta ayb waxaad doontana labiso haddaynan sharcigu xaaraan uga soo aroorin dabcan ayb markii alla uu ziinadiina faray ayaa dadka marka waxyaabaha ilaahay xalaaleeyey iska xarimo ilaahayna inay ugu dhowaanayaan ka dhigo ayaa labadan aayadood marka ay ku saabsan yihiin waayo taxliilka iyo taxriimku waa sharci adiga gacantaada kuma jiro ilaahayna uga dambaysa wa marka alla wuxuu yidhi qul dheh nebiyow man kumaa xarama xarimay ziinat allaahi ilaahay quruxdiisa isaga uu soo dejiyay yaa xarimay marka mantaani istifhaamka ku jira macnaahu linkaar istifhaamun macnaahu linkaar walidalika jawaab uma baahna hebelaa xarimi lama xarimin waxaas maba u baahno waayo macnaha istifhaamku xambaarsan yahay baa wuxuu uu yahay inkaar waa la inkirayaa qofka waxaan aaminsanaa lagu inkira qul waxaa tiraa man kumaa xarama xarimay ziinat allaahi ilaahay quruxdiisa yaa dadka u diiday xaaraan maba ahane allatii quruxda oo ziinada oo akhraja uu soo saaray alleh licibaadihi addoommadiisa oo u soo saaray iyo waayibaati yaa xarimay waxyaabaha wan wanaagsan ee yacnii la cuno ama la cabo ama la xirto min arisqi risqiga xaal ay yihiin kuwaas waxaa la cunoo la cabo oo wanaagsan yaa dadka ka xarimay qul dheh hiya iyadu waxyaabahaas ama ziinadu liladiina kuwii ayaa iskale ay u sugnaatay aamanuu rumeeyey meeshaan marka waxaa ku jiro maxduuf maxduufkaasna siyaaqaa laga garanayo khaalisatan yowma alqiyaamatida dambaa laga fahmaa waayo adduunyana waa la sheegay yowmulqiyaamana waa la sheegay yowmulqiyaamana waxaa lagu gaar yeelay ziinada iyo quruxda mu'miniinta meeshaas maxaa kaaga soo baxaya marka adduunyada in la wadaago quruxda oo gaaladuna ay haystaan muslimiintuna ay haystaan ilaa waxaan ilaahay uu keenay oo ziino uu soo bixiyey ee dhar ah gaalna waa xiranaa muuminkiina waa xiranaa adduunyada marka waa la wadaagaa aakhirana mu'min ay gaar u tahay oo gaalku naaro u ku waaraya ayuu gala ayb marka macnuhu tarkiibku wuxuu noqonayaa qul dheh hiya ziinadu liladiina kuwiibaa iskale oy u sugnaatay aamanuu rumeeyey iyo walilmushrikiina ama walmushrikiina iyo mushrikiinta iskale labadoodaba fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd nolosha dhoweyd dhexdeeda ayb marka fi lxayaati اdunyaa mustaqiratun fi lxayaati اdunyaa istaqaray ku tacalluqeen ayb qaarna fi lxayaati اdunyaa aamanuuday ku tacallujiyaan qul waxaa tiraa hiya iyadu liladiina kuwii ayaa iska leh aamanuu rumeeyey filxayaati noloshii dhexdeeda rumeeyey alle addunyaa dhoweyd iyo waliladiina laa yu'minuuna iyo kuwa aan rumeyneynin intaba waa leeyihiin khaalisatan xarafkaana laba qira'a ku jirta naafic wuxuu akhriyay khaalisatun yowma alqiyaamati maa cadaa naaficna khaalisatan ayuu akhriyey khaalisatan marka marka la yidhaha waa la xaaleynayaa ayb oo markaa yacni waxay noqonaysaa xaalo oo qul hiya liladiina aamanuu bay u sugnaatay iyo mushrikiinta fi lxayaati dunyaa nolosha addunyada dhexdeeda khaalisatan xaal ay tahay mid barax tiran lilmu'miniina u barax tiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha khaalisatun marka la yidhaahdana khabarun bacda khabarin ayb qul hiya ziinadu liladiina aamanuu bay u sugnaatay fi lxayaati اdunyaa khaalisatun waaye yowma alqiya lilmu'miniina mid u barax tiran yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha marka khaalisatun calaa qira'ati naafic waa khabarun bacda khabarin hiya liladiina aamanuu liladiina maadaama ay khabarkii tahay khaalisatunna khabar labaad khabarka inuu tacadudana waa bannaan tahay ama in la yihaahdo khaalisatun waa khabar oo mubtada loo soo qadaro hiya khaalisatun haddana la yidhaahdo marka ziinada aakhiro mu'minun baa iskale walidalika hadda ilaahay waa ka dhahayo yalbasuuna min sundusin waistabraqin waxay labisanayaan xariir adag mid jilicsan yacni dhar cagaaran yacni rayn rayn iyo farxaday mu'miniintu ku jiraan gaaladiina marka ma lahan wa waxba markaas bal dhar iyaga lagu cadaabayaa naarta loogu labisaa saraabiiluhum min qatiraan wa takshaa wujuuhahum nnaar marka ziinadii adduunyada nin walba waa iska wataa laakiin aakhira mu'miniin ay u barax tiran tahay marka de waxaa ugu nasiib xun adduunyada oo ugu yacni ayaan daran wax isaga u gaar ah lada iyo macaan isaga u gaar ahoo dambe qofka ka tegay oo uga tegay wax dadkao dhan ay iska heli karaan wax dadkao dhan ay heli karaanoo u iishay tii uu keligiis ku noqon lahaa oo uu ku farxi lahaana waa ka tegay aakhiro ayb kadalika sidaadaas kamaa fasalna alaayaati aayaadka sidaan u kala dhigdhignay oo axkaamta aan u caddaynay sidaadaas oo kale ayaan nufasilu u kala dhigdhigaynaa alaayaati aayadaha liqowmin baan u kala dhigdhigaynaa yaclamuuna garanayaanoo wax og markaas qul inamaa xarama ziinat qul inamaa xarama rabbiya alfawaaxisha maa dahara minha wamaa batan ziinadii bannaanayd markii alle uu ka sheekeeyey ayuu hadda haddana wuxuu ka waramayaa alle waxyaabaha marka alla uu xarimay taasoo marka ayaga ay ku jiraan mushrikiinta sida ay u kala daran yihiin ayaana gadaal loogu kala dhigay midba midka uu ka daran yahaa gadaal loo dhigay qul dheh nebiyow inamaa xarama inamaa wax kale maane xarama rabbii rabbigay wuxuu xarimay alfawaaxisha ayuu xarimay dunuubta foosha xun fawaaxishta maa dahara maa kii wixii dahara muuqday minhaa xaal uu ka mid yahay dunu dunuubtaas fawaaxishtaasi iyo wamaa wixii batana qarsoonaaday walithma dembiga ayuu xarimay walbagya gardarada dadka la gardaraysto uu xarimay bigayri lxaqi xaq la-aan lagu gardaraysto wa an tushrikuu inaad shirki samaysaan ood la wadaajisaan billaahi alleh cibaadada aada la wadaajisaan maa shay lam yunazil ounan soo daadejinin alle bihi maagaba suldaanan xujo ounan kusoo dejinin wa an taquuluu iyo inaad dhahdaan cala allaahi ilaahay korkiisa aa ku dhahdaan maa shay laa taclamuuna aydnan ogeyn inaa ilaahay masabidataan qul dheh inamaa xarama inamaa wax kale maahani xarama rabbii rabbigay wuxuu xarimay alfawaaxisha dunuubta foosha xun fawaaxishtu marka de waa zinadii iyo maa dahara minhaa wixii muuqdo oo dharka ay iska dhigayaan oo yacni curyiga qaawanaanta ay ka mid tahay ile waa muujinayaan waxaas ayb ama maa dahara minhaa de zinadii waaye wamaa batanana saaxiib hoosaad inuu samaysto waay oo labadeedii dhinac waaye marka ama maa dahara waa dawaafu rijaali binnahaar nimanka waa qaawan yihiin maalintii bay dawaafayaan wamaa baana wamaa baطanana طawaafu الnisaai biاleyl habeenkii naagaha inay dawaafayaan waqiila waxaa la yidhi azinaa waayaba labadaba siran wacalaaniyatan markay muuqata iyo markay hoos tahay ay qarsoon tahay qul waxaa tiraa inamaa wax kale ma ahne xarama rabbii rabbigay wuxuu xarimay alfawaaxisha jamcu faaxishatin waayo waa dembiga laga yaqyaqsoodo foosha xun fawaaxishtiiba u xarimay maa kii dahara muuqday minhaa xaal uu iyada yani uu ka mid yahay ama uu yahay iyo wamaa wixii batana qarsoonaaday wal-ithma dembigii ayuu xarimay dembiga marka waa macsida daxaaku bnu musaaxim wuxuu yihi addembu aladi laa xadda fiihi ismiga marka wuxuu ku dhacayaa waa dembi aan laakiin xad adduunyada laga ratibin xasanulbasri wuxuu yihi alimu lkhamru ismigu waa waa khamrada carabtuna marka de waa dhihi jireen sidaas oo kale sharib sharibtu lima xataa dalla caqlii kadaka alimu tadhabu bilcuquuli alimu kamrado khamradou ka wadaa marka tafaasiirtan dhan marka ma is diidayaan oo nina si guudo u sharxay nina tusaalihii buu ku sharxay waa ikhtilaafu tanawuc waaye wax isdiidaya maaha wal-ihma dembigii ayuu xarimay rabbi waalbagya dulmiga ayuu xarimay dadka in la gardaraysto bigayri lxaqi xaq la-aan markaa lagu gardaraysto ama xaq la-aan xaala uu ku dheehan yahay waalbagya bigayri lxaqi markaa gardarada marka iyadana oo dadka la dulmiyo dembi aada u weyn waay kuwaanuu kasii daran yahay leanna xadiidku waatuu ahaa nabiga sal ll l slam dunuubta markii laga hadlaayey waxaa u weyn marka al-ishraaku billaahi wasixru kadibna marka waqatlu nafsi iyo nafsadda markaa yacni in la dilo aan dembigeedu yacni aqda xaqdarra loo dilo ama alla uu xarimay qatliguna de waa baqyiga qeyb ka mida walbaqya ayuu alla reebay ou xarimay gardarada bigayri lxaqi xaq la-aan laysku oo qofka uu wax ku gardaraysto wa an tushrikuu ayuu reebay inaad shirki samaysaan wa shirkakum ama wa ishraakakum wadaajintiina billaahi alla cibaadadiisa aad la wadaajisaan maa shay lam yunazil alla uunan soo dejinin bihi isaga uunan usoo dejinin suldaanan wax xujo ah cibaadadiisa wax xujaa uunan usoo dejinin ayb shirkiga awal baada ma yeelanaynin xuje laakiin qubxigiisa marka aada loogu ishaaraa meesha wax xujo ah iyadoo aan alla shirkiga usoo dejinin inaad haddana ilaahay oo intaad fitradii iyo caqligii saliimka ahaa iyo waxyigii ka tagtaan wax marka xujo la-aan ah markaa aada qabsataan ayaad yacni xujo la-aan inaad marka shaydaan intaad raacdaan ilaahay keyrkiis marka aada cibaadada ugu dartaan wa an taquuluu iyo inaad dhahdaan wa qowlakum ayuu alla xarimay dhihitaankiina cala llaahi alla korkiisa maa shay aad ku dhahdaan laa taclamuuna ay laa taclamuunahu aynan ogeyn waxa marka aynan ogeyn oo alla kuma sabidanayaan waa soo marnay xalay waidaa facaluu faaxishatan qaaluu wajadnaa calayha aabaa'ana wallaahu amaranaa biha waxaan aan sameynayn allaana amray bay leeyihiin waa masabidasho ilaahay lama sabidanayo carabka bani aadamka dembi ou galana waxa ugu weyn waa inuu khaaliqii abuurtay ou masabito walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca walbasara walfu'aada kulu ulaa'ika kaana canhu mas-uula walaa taquluu lima tasifu alsinatkum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu cala اllahi اlkadib ayb aayadahaas dhan marka yani waxay tusayaan iyo aayadan marka waan taquuluu cala اllahi maa laa taclamuun iyo qofka inuunan ku dhiiranin inuu ilaahay masabito sida ilaahay qofka uu ku masabidanayana waxay tahay wax uunan cilmi ulahayn diintaa qabta inuu dhaho wax uusan cilmi ulahayn diinta ilaahay inuu u nisbeeyo waa qowlun cala allahi bilaa cilmin tanaana ugu daran sababtoo ah shirkigaa ku dhisan shirkiga iyo wax walba oo la sameeyo fool xun waxa uu asal ah qowlun cala allahi bilaa cilmina u asala in ilaahay lama sabito walikulli ummatin ajal walikulli ummatin marka meeshaas waxay soo geliyeen marka waan taquuluu cala allahi maa laa taclamuunada yani fi taxriimi اlxarhi walancaami beerihi waatay iska soo xarimeen xoolihii suurat lancaam ayaan kusoo marnay waxaa kaloo la yidhi huwa caamun fi taxriimi اlqowli fi اdiini min gayri yaqiinin diinta in lagu hadlo oo wax laga tilmaamo axkaamta diinta yaqiin la-aan adoon yaqiin haynin yani haddaad mujtahid tahayna dani raajix ah haddaad mujtahid tahay dani raajixa oo waayo ijtihaadkuba wuxuu ku dhisan yahay ijtihaadku yaqiin kuma dhisnaanayo oo ijtihaadka qofka uu ijtihaadayo qalad iyo waxbaa kasoo noqon karaan laakiin qofkaas hade amar wax ilaahay u diray ama shaaricu u diray ayuu ku jiraa isaga laakiin adiga haddaadan cilmi lahayn maxaaba kuu geeyay baddaas dadku marka axkaam keliyay u maleeyaan axkaam keliya maaha wax allaale oo diinta u nisbeyso ama ha noqoto aadaab ama axkaam ama caqaa-id wax allaale waxaa diinka ilaahay u nisbeynaysa waa inaa hubto haddii aadan hubin iskaga tag dadka culimada hal su-aala iska joog halkaa halkaa taagnaaw haddii kale meeshan marka qofka meel qofka uu ku orda maaha ima alimaamu shaafici waxyaabo uu yaqaano adiladooda ayaa waxaa dhici jirtay inuu dhihi jiray laa uxibu dalika waxaay waxaa ka waran ma jecli buu leeyahay inii akrahu dalika waa nacayaa wuxuu ka cararayaa marka xaraam xalaal xaraamun marka erey wax culus waayo xaraam xalaal marka aada sheega leeda wax culus waayo aimadii marka hadday sidaas uga baqaayaan waxay ka baqaayaan ay yaqaanaan ayaga ayb walikulli ummatin ajal walikulli ummatin ummad dhammaanteed ummad kastaa ajalun baa usugnaaday waqti ajal ayay leedahay waqti muddo ayb fa idaa haddii jaa-a uu yimaado ajaluhum waqtigooda haddii uu yimaado laa yastaakiruuna dib mari maayaan saacatan saacad dib mari maayaan walaa yastaqdimuuna mana hormarayaanoo saacad ma hormarayaan ay saacatan ajalkaani marka ibnu cabaas iyo cataa iyo xasanulbasri waxay dhaheen yacnii waqtan linusuuli lcadaabi bihim ummad walbaa waxay leedahay waqti la qabanayo cadaabka uu kusoo degayo aayadda marka haddii macnahaas laga macneeyo waxaa ku jira tarhiib cabsigelin nimankan shirkiga falay ilaahay ma sabitay baa la cabsigelinayo waxaa la leeyahy war intaad adduunyada joogeysaan wax kooban waayo ilaahay uu yaqaano ajal baad leedihiin waana laydinsoo qabana aayadda kale suuratu naxlina walaa taquluu limaa tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraamu litaftaruu calى اllahi اlkadib in aladiina yaftaruuna calى اllahi اlkadiba laa yuflixuuna mataacun qaliilunaa ku xigto waqti gaaban waayo marka hamoodina marka deyntan ilaahay uu idin dhaafaayo in aad idinku markaas wax fiican in aan waxba la idiin soo wadin ha u malayninina tafsiir kale marka wuxuu leeyahy walikulli ummatin ummad kastaa ajalun bay leedahay oo waqti mowdkeeda uu gaarayo ama uu gelaayo ama cadaab ha ku dhaco ama wax kale ha ku dhaco fa idaa haddii jaa-a uu yimaado ajaluhum waqtigooda laa yastaakiruuna laa yata-akharuuna ma dib dhacayaan saacatan saacad walaa yastaqdimuuna ma hormarayaan oo waqtigoodii ay saacatan ka hormari maayaan yaa bani aadama imaa yaأtiyanakum rusulu minkum yaa bani aadama aadam ilmihiisow imaa haddii ya'tiyanakum ou idiin yimaado ay idiin imaadaan rusulun rusul rususha oo minkum idinka idinka mid ah hadday idiin yimaadaan rususha oo yaqusuuna qisaynayaan calaykum korkiina aayaatii aayaadkayga ku qisaynayaan faman qofkii itaqaa alla ka dhowrsaday oo ka cabsaday wa aslaxa hagaajiyey ay camalahu camalkiisa falaa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum mana ahan iyagu yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonayoo murgayana maaha waxay kasoo tageen kuwa ka murgaaya ma aha yaa bani aadama bani aadam ilmihiisow imaa yaأtiyanakum in iyo maa waayozaaida sida badanna marka imaa marka shardigu sidaas uu noqdo sida badan dee ficilka mudaaric ee yacni ficilka shardiga ah nuunu tawkiid ayaa galo waimaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan imaa yaأtiyannakum faimaa tarayinna min albashari axada wahakada imaa haddii yaأtiyannakum uu idin yimaado ay idin imaadaan rusulun rusul ay idin yimaadaan rususha oo minkum idinka idinka mid ah oo bani aadam ah macnaha jamiicu rusul baana loo jeedaa marka qaar mufasiriinta marka waxay leeyiin yaa bani aadama mushrikiin alcarab ayaa loo jeedaa rusushana hadda marka oo minkum idinka idinka mida nebiy llaahi maxamed baa laga wadaa keligiis qaaraasaa dhahay ayb imaa yaatiyannakum hadday hadday idin yimaadaan rusul rusulun rusul rususha oo minkum idinka idinka mid ah rususha oo yaqusuuna qisaynayaan calaykum korkiina ku qisaynayaan aayaatii aayadahayga ku qisaynayaan korkiina jawaabtii marka waa tanaan faman axadkii ama qofkii itaqaa cabsaday oo rabbi ka dhowrsaday wa aslaxa hagaajiyey ama itaqa shirka shirki ka dhowrsaday wa aslaxa camalahu camalkiisiina hagaajiyey oo ikhlaas iyo mutaabaco ku hagaajiyey falaa khawfun wax cabsiya calayhim korkooda ma ahaanayso markay dadku cabsanayaan iyaga ma cabsanayaan waxa ka horeeyo walaa hum mana ahan yaxzanuuna kuwa murgayana ma ahan kolka ay dadku murgayaan oy tiiraanyoonayaan wixii ay kasoo tageen ma ka murgayaan waaladiina kadabuu biaayaatina wastakbaruu canha ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun wاladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey wastakbaruu santaagay canhaa aayaadkeennii ka santaagay ulaa-ika kuwaadaas asxaabu nnaari naarta dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwii waaraya waay fiiha fi nnaari naarta dhexdeeda kuwa ku waaraya kuwaas yani kuwii iimaankii ka santaagay istikbaarka marka waxaa loo sheegay qof kasta oo wax beeniyey iyo gaal kasto takaburaa ku jiro ayb wainamaa dukira اlistikbaaru liana kula mukadibin wakaafirin mutakabirun gaal kasto iyo mid kastoo wax beeninaya waa mutakabir mucaanid ah waayo takdiibka ma sii soco karo waxbuu beeniyey nusuustii baa marka taagan qofkaasi wuxuu isku bedelaa takdiibkiisu madax adeyg iyo mucaanado iyo kibir ayb allana wuxuu yihi inahum kanuu ida qiila lahum laa ilaaha ila allahu yastakbiruun waa isweyneysii jireen ayb wladiina kuwa kadabuu beeniyey biaayaatina aayaadkeenna beeniyey wastakbaruu santaagay oo kibray canhaa aayaadkeenna ka santaagay oo ka kibray ulaa-ika kuwaadaas asxaabu naari naarta dadkeeda waay hum iyagu khaaliduuna kuwa waaraya waay fiiha naarta dhexdeeda ku waarayo faman adlamu miman iftaraa cala allahi kadiban aw kadaba biaayaatih faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad ka dulmi badan iftaraa abuurtay cala llaahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay laa axada adlamu minhu axad ka dulmi badan ma jire ow amase kadaba beeniyey biaayaatihi alla aayaadkiisa beeniyey waxaanu dhan marka waxay ku socdaan dadkan ilaahay masabidanayo wallaahu amaranaa bihaa intay shirkiiy qubxi sameeyaan allahna amray dhahaayo kufriga caalamka maanta ka jira markaad u dhabagashana kulligiis wuxuu ku dhisan yahay ilaahay baa sidaan yidhi ila yacni diimaha inta badan ilaah wa ilaah waa yaqaanaan waa iska rumaysan yihiin dadka diimaha ama marka ha ahaado mushrik ama nasraani ama yahuudi ha ahaado wixiiba yacni islaamka aan ahayn yani waxaan ujeedaa adyaantaas baatilka ah baatilkoodaas bay ilaahay u nisbeynayaan nasraaniga hadduu hadlo hadlo ciisaa dadka badbaadinayo qisas buu maanta dhan daldalayaa waxaan xaggey ka yimaadeen haddii la dhaho ilaahay xaggiisay ka imaadeen buu ku leeyahy waa masabidasho iftiraac cala allahi yahuudigu sidoo kale waay wuxuu haystaa wax aan ahayn kalaamullaahi aan wada ahayn ee ay siday doonaan ka dhigeen talmuud iyay haystaan kaasay marka waxay doonaan ku sheegaan marka ilaahayna waa u nisbeeyaan ummaddan iyada lafteeda dadkan yacni ummaddan muslimiintana kuwa ahlu bidcada ah ilaahay bay masabitaan ayagana waayo masabidkay masabidanayaan waxbaa dadkiiba wuxu ayuu diin u sheegaa ama isagii laftiisii baa laga yaabaa inuu cibaadaad sameynayo ma anzala allahu bihaa min suldaan wax xujaa ilaahay uusu soo dejinin marka la yidhaha war waxaan aada samaynaysa ma diintaa qabta haa diintaa qabtuu leeyahay bal waxaa laga yaabaa inuu ku gaalaysiiyo mukhaalifkiisa waxaan maxaa u sameey weysay waxaan haddaadan aaminsanayn wuxuu ku leeyahy rasuulkaa necab tahay diintaad kasoo horjeedaa ilaahay baad meel uga dhacday saas darteed marka diintiiba waa ka baxay qofka yani waa marka hore ilaahay bay masabidanayaan uma haddana wixii ay dhoodhoobeen ay wax ku gaalaysiinayaan walidaalika aayadaha iftiraaga kusoo arooray aliftiraa-u cala llaahi aayadaha ku yimid culimadii hore ee aimadii salafka waxay dejin jireen oy ku deji jireen dadka mubtadicada ah ama caqiidaha ku dhunsanaadaan ama siyaal kale ha u bidcaystaan oo waxaan u tegi doonaa aayadda suuradda ku imaan doonta ina aladiina ittakhaduu lcijla sayanaaluhum gadabun min rabbihim wadilatun fi lxayaati اddunyaa wakadalika najzi lmuftariin sufyaan iyo abu qilaaba iyo waxay dhihi jireen waa haadihi likulli mubtadic aayaddan qof kastoo mubtadica waa gelaysaa waa waa soo gelayaa marka waxyaabaha dadku marka ay akrinayaan ama ay sheegayaan oy diin ahaan u sheegayaan waa inay aada uga fiirsadaan adiladeedu inay waadix tahay ama adiladeedu ay tahay adilo la aqbali karo adilada la aqbalayana kitaabka iyo sunnada saxiixa ah iyo ijmaaca ummadda ijmaacu ahlilcilmi iyo qiyaaska saxiixa ah wixii intaas aan lagu keenin waxay noqon waxay horseedayaan bidco weliba mas yani axaadiidta ay og yihiin dadka mubtadicada inay mowduucaad ay tahay oo nebigu ounan dhihin oo sanad aynan kusoo istaaji karin lafteeda waa been abuurad labaad oo rasuulka ay ku been abuuranayeen sala allahu calayhi wasalam nebigana man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa' maqcadahu min annaar buu yiri marka ilaahayna hama sabidanin rasuulkii ilaahayna hama sabidanin diintana marka qofka inuu diin aan diintii nebi moxamed ahayn dadka diin uga dhiga ma aha qodobkaas marka ma ahan qodob iska maalaa-yacni ah ama meel dhow diinta kaga yaalla maaha waayo qofka hadday laba u badbaadaan waa fiican yahay hadduu tawxiidku u badbaado shayga labaadna waxay tahay waxa uu ilaahay ku caabudayo hadday yihiin wax asal sax ah leh qofkaas inuu bad waa badbaadan laakiin haddii aada tawxiidkiina uunan saxnayn ama tawxiidkii waa saxan yahay laakiin cibaadaadkaagaaba ah bidco ku dhisan man camila camalan laysa caleyhi amrunaa fahuwa raddun baa meel ku taal adiga ogow aakhiro waxaa lagu su-aalayo wayowma yunaadiihim fayaquulu ayna shurakaa'iya aladiina kuntum tazcumuun wayowma yunaadiihim fayaquulu maada ajabtum lmursaliin taas marka inaadan ka habaabin wadaadkii taas kaa habaabinayana iskaga leexa meel ku xir sheekadiisa meel xunuu kuu wadaa qof sunno iyo bidcaba aynan u kala soocnayn oo marka bidco la sheega dhahaya may bidcadan waa wanaagsantaha bidca xasana waay waa waajib kayta kayta daldalayo ha iska daana inta nabiyullaahi maxamed inay ka timid la hubo horta aan ku dadaalno faman yaa adlamu ka dulmi badan miman axad iftaraa abuurtay cala llahi alla korkiisa kadiban been ku abuurtay ow amase kadaba beeniyey biaayaatihi alla aayaadkiisa beeniyey yaa ka dulmi badan laa axada adlamu minhu axad ka dulmi badan maba jire ulaa-ika kuwaadaas yanaaluhum waxaa gaaraayo nasiibuhum nasiibkoodii baa gaaraayo dheeftooda min alkitaabi kitaabka xaal uu ka ahaaday nasiibkaasuna xataa idaa jaa-athum ilaa an jaa-athum ilaa ay u timaado rusulunaa rususheenna ilaa ay u timid yatawafawnahum xaal ay oofsanayaan qaaluu rusushaana marka waa malakulmowd iyo acwaantiisa qaaluu waxay dhahayaan markaa ayna ayna maa ayna aaway maa wixii kuntum aada ahaydeen tadcuuna inaad tuugaysaan ood caabudaysaan min duunillahi alla sokadiisa aa caabudayseen qaaluu waxay yidhaahdeen dalluu way dhumeen cannaa xaggeenna waa naga waa ka dhumeen washahiduu waxay qireen calaa anfusihim nafahooda korkooda waxay ku qireen annahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaalo ah ulaa-ika yanaaluhum nasiibuhum taas nasiibkaasi muxuu yahay wixii looxulmaxfuudka loogu qoray ayb oo markaa maxay noqonaysaa shaqaawadii iyo sacaadadii ayb oo meeshaas marka ulaa-ika yanaaluhum nasi ay xaduhum dheeftooda waay mimaa kutiba lahum wixii loogu qoray fi lowxilmaxfuudi markaa xasanulbasri iyo sudi waxay yidhaahdeen wixii loo qoray oo min alcadaabi ah ayb waqudiya calayhim min sawaadi lwujuuhi wa surqat اlcuyuun ibnu cabaasna waxaa laga wariyey kutiba liman yaftari cala اllaahi qofkii ilaahay ku been abuurta waxaa lagu qoray ana wajhahu waxaa la qoray ana wajhahu muswadun wejigiisa dulli inuu madoobeynayo qiyaamaha qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi buu yidhi wayowma alqiyaamati tara aladiina kadabuu cala allahi wujuuhuhum muswadda saciid ibnu jubayr iyo mujaahidna nasiibka waxay ku macneeyeen shaqaawada iyo sacaadadii loo qoray qataada isagu wuxuu yidhi daxaak yacnii acmaalahum allatii camiluuhaa acmaashii ay sameeyeen min alkitaabina marka waxay noqonaya wixii warqadihii lagu qoray arsaaqda iyo waqtiga iyo cumrigana qaaraa ku fasiray adu inahaasba waa lagu fasiray ulaa-ika kuwaadaas yanaaluhum waxaa gaaraya nasiibuhum nasiibkooda min alkitaabi kitaabka xaal uu ka ahaaday nasiibkaasuna ama shaqaawo iyo sacaado waxay la ahaayeen shaqaawadoodii dheh kuwaani le gaaladii baan ka hadlaynaa ama waqtigoodiibaas ayaa la gaaray xataa idaa jaa-athum ilaa an jaa-athum ilaa ay uga ay u timid rusulunaa rususheenna ilaa ay ay u timid iyaga yatawafawnahum xaal ay oofsanayaan iyagoo markaa rususheennii kuwan ay oofsanayaan oo nafta ka qaadayaan waa malakulmowdki rususha malakulmowdka iyo waxaa loo jeedaa malaa-igta isaga hawshaa kala shaqeynayso qaaluu waxay yidhaahdeen malaa-igtii ayna aaway maa wixii kuntum aada ahaydeen tadcuuna inaad tuugaysaan ood caabudaysaan min duunillaahi alla sokadiisa qaaluu waxay yidhaahdeen yacni markaa waxay dhahayaan dalluu way dhumeen cannaa annaga xaggeenna waa ka dhumeen waxaad markaad nooshahay eed ordaysid qeybka waa kaa qarsoon yahay laakiin markay nafta kaa baxayso bannaankaa lagu soo dhigayaa malaa-igtii baa kula ayaa qofka la hadlayso wixii uu ahaabaa marka bannaanka loo soo dhigaa waana marka aan toobo la aqbalaynin towbada nimankan markaas naftu ay kalxamihii dhaafto ama cadaabkii ou kusousoo kusoo galo ayaa sidan malaa-igtu ay dhahayaan aawa wixii aada caabudi jirteen dhib markuu idinku dhaco ciddaad u qeyshan jirteen aaway maanta marka la noolyahay hadde waxbaa la iskugu sheekeeyaa oo dadkii marka yacni ilaahay keyrkiis dadka caabuda waxbaa loogu sheekeeyaa oo haddaad adigu dariiqadaas marto naar ku taaban mayso malaa'igta waa lagaa celinaa sheikh fulaan malaa'igta waa celiyaa sheikh fulaan lama soo celiyo waxa uu yacni dad dadka isaga u nisbo sheegto laguma soo celiyo shafaacadiisa shafaacadii uu u shafeecayo iyo waxyaabo badan oo yididiilo ah oo hadhowna marka adqaafu axlaam calowsaad iyo qarow iska ah qofku inuu qarow ku noolaado maaha siduu ugu jira markay malaa-igtii ku timaado wixii waa ka waa ka dhumayaan marka aaway wixii aada caabudi jirteen waxaad tuugi jirteen aaway qaaluu dalluu cannaa waa naga dhumeen bay dhahayaan ma hayna hadda ayb waa xaggeennii waa ka tageen washahiduu waxay kumar ugu marqaati fureen calaa anfusihim nafahooda korkeeda waxay ugu marqaati fureen anahum iyagu kaanuu inay ahaayeen kaafiriina kuwa gaalo gaalo ah oo ilaahay subxaanahu watacaala ku kufriyey qaala dkhuluu fii umamin qad khalat min qablikum min aljini waalinsi fi nnaar qaala wuxuu yidhi alle udkhuluu gala fii umamin maca umamin ummado macooda la gala ummadaha oo qad khalad ay tag yacni tagtay min qablikum idinka hortiin tegey ummada hortiin tegey min aljini jinka xaal ay yihiin walinsi insiga xaalo ay yihiin fi nnaari naarta dhexdeeda gala kulamaa mar kastoo dakhalad ay gasho ummatun ummad qeyb lacanad way lacnadaysaa ukhtahaa midda iyada la jaalka oo la nooca ah oo kufriga kula nooca ah ayay lacnadaysaa xataa ida daarakuu ilaa an tadaarakuu ilaa ay ishaleelaan fiihaa fi naari naarta dhexdeeda ay isku soo gaaraan jamiican xaal ay yihiin dhammaantood qaalat waxay tidhi yani waxay dhehaysaa waay litaxaquqi wuquucihi baa maadi looga dhigaa qaalat waxay tidhi ukhraahum toodii dambe ukhraada hadda waa jamcu aakhir waxaan ujeedaa mun taaniiu aakhir aakhir waxaa lagu taaniiiya aakhiratun ukraana waa laysaga ta'aniisin karaa hadda marka qaalat waxay tihi ukhraahum tee yacni toodii dambeysay yaa waxay tihi liuulaahum liajli uulaahum toodii hore darteed bay waxay u tihi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow haa-ulaa'i kuwaan adalluunaa wayna dhumiyeen fa aati ilaah rabbiyow sii him iyaga cadaaban cadaab sii cadaabka oo dicfan mudaacafan laablaab ah ayb min annaari naarta xaggeeda ka sii ama min annaari naarta xaalow ka ahaaday xaggeeda qaala waxa uu yidhi likullin mid kastaa idinka iyo iyagaba dicfun laablaab ayaa u sugnaaday oo cadaab ah walaakiin lagu noqoyay laa taclamuuna ma ogidiin idinku wa qaalat waxay tidhi uulaahum middoodii hore liukhraahum toodii ugu dambeysay oo naarta gadaal ka soo gashay ayb waxay ku tidhi famaa kaana lakum idinma ahaanin idinka calaynaa annaga korkeenna kuma lihidiin min fadlin wax dheeraad a dusheenna kuma lihidiin oo maanta isku midaan nahay wax dheeraadood leedihiin ma leh ayb faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshadiina aada ahaateen dartiis tagsibuuna yacni inaad shaqaysanayseen waxaad shaqaysa inaad ahaydeen inaad shaqaysanayseen kaa sababtiisa cadaabka ku dhadhamiya waayo labadan aayadood marka wuxuu allah subxaanahu watacaala uga hadlaa ummadaha siday isku haaraamayaan markay naarta isla tagaan oy isku yacni lacnadayaan dadka xumaanta ku heshiiyey naarta dhexdeeda siday isugu lacnadayaan baa nalooga warama marka qofna waa inaadan ku raacin shay berri naarta ku geynayo adiga waayo berri kama baxdid adaa i adaa yacni waxaan adaa sabab iigu ahaa may adaa adaa isgelisay waxba isma dheerin maanta shaydaanna siduusan kuu dhihin saaxiibka xunna sida uusan kuu dhihin saas qaala wuxuu yidhi alla udkhuluu gala fii umamin fiidan bimacnaa maca maca umamin ummado macooda la gala marka fii umamin fii bimacnaa macan ayaan ku macnaynay xageen ku tacallujinnay udkhuluu baan ku tacallujinna ogaada fi naarida dambe ee gadaal ka imaanaysana darfiyadeedaan u daynaynaa macnihii ay xaqiiqada ku ahayd naarta dhexdeeda gala xageen ku tacallujinaynaa iyadana udkhuluuda marka xaraf jar laba mar soo noqday oo hal ah in lagu tacallujiyo hal caamil khilaafaa ku jiray laakiin hadda xarafkan jar labada meel hal macno kuma joogo meelna bimacnaa maca ayuu ku joogaa meelna darfiyadii uu ku joogaa waa bannaan yahay marka waana sida ugu sahlan oo tarkiibka aayadda ugu fiican qaar marka waxaa jira iyaga dhahayo xarafka labada xarafkan jarfiida labada meelba isagoo darfiye ku ah hal caamil waa lagu tacallujin karaa ayb qaala waxa uu alla yidhi udkhuluu gala fii umamin maca umamin ummado macooda la gala ummadaha oo qad khalad tegay tagtay min qablikum idinka hortiin yacni tageen idinka hortiin tageen min aljinni jinnigii xaalay yihiin walinsi insiga xaalay ka mid yihiin jinniga insiga xaale ay ka mid yihiin kuwaa la fi naari naarta dhexdeeda la gala sidaasuu alla dhahaya kullamaa mar kasta oo kulamaada marka takaruray keeneen kulamaa mar walboo dakhalad ay gasho ummatun ummad lacanad waxay lacnadaysaa ukhtahaa walaasheed yacnii ukhtahaa midda iyada la nooca ah oo kufriga kula nooca ah ile labadaba atbaac iyo matbuuciin kufri bay wadaagaan hadda umma markay ummad gashaba midda iyada la midkay lacnadaysaa xataa ida daarakuu ilaa an tadaarakuu xataa idaa ilaa an waay waa islacnadayaan waa islacnadayaan ilaa ay kulligood isu soo gaaraan oy naarta ku kulmaan xataa ida daarakuu tadaarakuu waay ficilkan asa yacnii asalku tadaarakuu buu ahaa ta'da iyo daalka maadaama makhraj uu ka dhaxeeyo ayaa la ysku idqaamay markaasaa marka maadaama ta'dii iyo daalkii laysku idqaamay meesha maxaa ka soo baxay daal shidan daalka shidanna laguma dhawaaqi karo leanna sukuuna ugu horeeyo marka hamzaa loo baahday marka hamsadaas marka hamsatul wasli baa la keensaday id daarakuu saasay ku noqotay marka xataa ida daarakuu xataa idaa ilaa xataa ida daarakuu ilaa an tadaarakuu ilaa ay isa soo gaargaareen oy isa soo haleeleen fiihaa fi naari naarta dhexdeeda ay isku soo haleeleen jamiican xaal ay yihiin dhammaantood qaalat ukhraahum middoodii ugu dambeysay waxay tihi ukhraahum marka maxay ku noqonay xagga waqtiga naar soo gelidda ama ukhraahum waxay ku noqonay xagga derajada waa kuwii marka shacabka ahaayo hooseeyey oo liitay oo iyaga laga sarreeyaan ujeedaan uulaahumna marka maxay noqonaya kuwa sarreeya madaxda ah nimanna marka waa matbuuciin iyaga waa la raacay waa uulaahumta kuwana waa atbaac oo waa waxbay raaceenoo waa kuwa iyaga marka iska shacabka ahaa ayb meelo badanna qur-aanku aayadahan aayad aayadda labadan aayadood aayada la macnaa suuratu saba waa ku timid qaala aladiina istakbaruu iyo qaala aladiina istudcifuu iyo hababkaas oo kale iyou rabbi subxaanahu watacaala uga hadlay qaalat waxay tihi ukhraahum middoodii dambeysay ugu dambeysay waa kuwii wax raacay liuulaahum laamkan marka laamu tacliil macna laam cilo in laga dhigo waaye laamu tabliiq ma aha yani waxaa la diidaa inaad ka dhigta qaalat ukhraahum waxay tihi liuulaahum waxay ku tihi rabbanaa yaa rabbanaa xoogaa tarkiibka culaysaad galahay leanna qoladaani waxay la khidaabayaan waa allah ee maahan kuwan oo hore ma aha ayaga lama khidaabayaan hadalka ma gaarsiinayaan ayaga walidaalika marka liuulaahum in laga dhiga laamu tacliilo qaalat ukhraahum kuwoodii yacnii kooxdii ugu dambeysay waxay tidhi liuulaahum liajli uulaahum kuwooda hore dartood ayay u dhahayaan hadalkan oo waxay rabaan marka inay cadaabka meel xun ka galaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow haa-ulaa'i kuwaan adaluunaa wayna dhumiyeen fa aatihim ee rabbiyow sii kuwaan cadaaban cadaab sii cadaabka oo dicfan mudaacafan laablaab ah dicfanta hadda marka macnaha ay ku joogto waxay tahay laablaab unbaa laga wadaayo kalaamu lcarab addicfu waxaa loo jeedaa almithlu ilaa maa zaada shayga shay lamida iyo wixii ka badan walaysa maxsuuran ma koobna inagu dicfi markaan af soomaaliya ku fasirayna laba laabaan dhahayna laba laab keliyamaa saddex laabou noqon karaa afar laabou noqon karaa shan laabou noqon karaa yacni curfiga cara yani tacbiirka carabta kalaamka carabta macnaha mithlayn iyo ka badanuu noqon karaa waa marka ziyaado oo gayru maxsuura weyn waxaana kutusaaya marka qowluhu tacaala faulaa'ika lahum jazaau dicfi bimaa camiluu wahum fi lgurufaati aaminuun dicfigaas marka intii iyo in lamida maaha waa lasii laablaabi karaa oo hadada faulaaئika lahum jazaau dicfi bimaa camiluu wahum fi lgurufaati aaminuun camalkii ay sameeyeen mid lamida bismaa la siina kii iyo iyo mid lamida maya man jaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha baa dha marka taas aayaddaas iyo fa fa ulaaika lahum jazaau dicfi ma is diidayaan ee dicfigaa asal waxaa laga wadaa ay mudaacafan un iska waayn laakiin marka la joogo curfiga dadka imaamu shaafici isaga waxaa laga hayaa qofku hadduu dardaarmo uu yidhaahdo hebel ha la siiyo hebel ha la siiyo dhulkayga ha laga siiyo labaatan mitir ama labaatan hektar ha laga siiyo hebelna labaatanka la yacni dicfigeeda ha la siiyo hadduu dhaho dacfigaas marka maxaa la yeelaa afartanaa la siinaa bis ka badan ma qaadanayo imaamu shaafici wuxuu fiirinaana waxay tahay curfiga curfiga u milacsana leanna alfaada wasiyada iyo dardaaranka curfigaa loo celiyaa laakiin markay tahay qur-aanka maxaa lagu fasiraa curfiga curfiyada dadka maa lagu fasiraa ma lagu fasiraayo ee kalaamka carabta yaa lagu macnayna haddii curfi lala aadayana curfiga muqaarinkaa la fiiriyaa ee curfi xaadid oo gadaal ka yimid abadan ma lagu fasiraayo kalaamullahi haddii kale macnaha qur-aanka iyo nusuusa dhan waa dhumaya meeshaas marka macnahaas waxaa faa-iideeyey asamiin alxalabi kitaabkiisa adduru lmasuunka ayuu ku faa-iideeyey faa-iidadan mina naari naarta xaggeeda kasii rabbiyo ama mina naari naarta xaggeeda xaal uu ka ahaaday cadaabkaas lan cadaaba nakira waay laakin waa la sifeeyey macrifay u dhawaatay jaari majruurkan waa laga xaaleyn karaa marka qaala wuxuu yihi alla likullin mid kastaa oo kuwii dambeeya kuwii horeba dicfun baa usugnaaday oo wuxuu leeyahay laablaab ay mudaacafun wax la laablaabay walaakin lagu noqoyay laa taclamuuna idinku ma ogidiinoo ma garanaysaan yacni lilqaadati waalatbaaci dicfun min alcadaabi baa usugnaaday walaakin laa taclamuuna ma garanaysaan koox walba kooxda kale waxa haysto ma oga wa qaalat waxay tihi uulaahum kuwoodii hore liukhraahum waxay u tihi midaan laamka laamu tabliiq waay kan hadda liukhraahum kooxdoodii ugu dambeysay waxay ku tidhi famaa kaana lakum idinku idiinma ahaanin calaynaa annaga korkeenna min fadlin wax dheeraadood ka haysataan ma jiro oo min takfiifi min altakfiifi min alcadaabi wax aada maantana dheertihiinoo in cadaab laydinka fududeeyo nama dheeridiin maanta mujaahid sidaasuu ku fasiray tafsiir kale wuxuu yahay famaa fadlukum calaynaa waqad buyiina lakum oo maxaadna dheertihiin waaba laydiin caddeeye idinkaana baadiyeeyey war miya waaba laydiin cadeeyey soo rasuuliga kitaab ma ma laydiin soo dejinin ayb marka ummadaha taqaaliidda ummadaha gaalada iyo munaafiqiinta iyo dadka ahlu macsida iyo ahlu bidcada ku dayashadooda iyo in loo camiro oo lagu daydo oo la iska raaco qoomamadan aakhiray la ayay keenaysaa tafsiir kale marka isaga wuxuu leeyahay fadligan marka la fasiraayo oo waxaan marka innagana lagu sameynayo idinku marka yacni waa waa waad hesheen ayb hadduu tafaasiirtaas baa marka meeshaas ku jirta yani maa sunica binaa waxudirtum yani innaga waxaana lagu sameeyey inu lagu sameeyey waa laydinkaga digay idinkaba marka waxaadna dheertihiin ma lahan qaala waxau yihi likullin midka waqaalat uulaahum liukhraahum waxay tihi famaa kaana lakum idinma ahaanin idinka calaynaa annaga korkeenna min fadlin wax dheeraada kuma lihidiin faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum bisababi maa kii sababtii kuntum aada ahaydeen tagsibuuna inaad shaqaysanayseen yani bikownikum tagsibuuna wixii aada ahaydeen inaad shaqa ahaanshihii aada ahaydeen inaad shaqaysanayseen taas ku dhadhamiya cadaabkii hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabi